بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كبقول يلح ذن يلح وحانا كشر رحينا باب كلح ذن يلح waana baabka uu shiikhu ku gebagabeeyey kitaabka ugu dambeeya baabkan sheikh wuxuu baabeeyey baabu qowli illahi tacaala wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinih subxaanahu watacaala cama yushrikuun waa aayadda fi suurati zumar aayaddan allah subxaana wa tacaalaa wuxuu inoogu caddeeyey awoodda allah subxaana wa tacaala iyo cadamadiisa marka shiikhu maadaama uu in badan towxiidkii soo waday towxiid aluluuhiya towxiid alrububiya towxiid alasmaa wasifaat shirkigii ama kiisii weynaa iyo kii yaraa waxyaalihii aan la ogolayn ayuu baabkan baabkii ka horreeyey wuxuu kaga hadlay ximaayatu tawxiid in towxiidka la ilaaliyo haddana wuxuu ka dambaysiiyey kan ilaahay in la weyneeyo marka la tacdiimiyo oo aan sifaadka ilaahay aan waxa weeye khalqigiisa loo ekaysiin marka wuxuu ina tusayaa baabkan ilaahay awooddiisa iyo cadamadiisa iyo jabaruudkiisa iyo boqortooyadiisa taamkaa iyo wax la mida inaysan jirin laysa ka mithli shan wahuwa samiic albasiir waxa uu yidhaahdaa imaam ibn kathiir raximah llahu tacaala markuu tafsiirka aayaddaa fasirayo wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waxau culummada ka soo guuriyaa inay yidhaahdeen sida selafkii ama mujaahid ama cabdullahi bni cabaas ama suddi ama aqwaal isku dhowdhow oo macnuhu isagu imaanayo maa cadamuuhu xaqa cadamatihi ma aynan weynayn allah subxaana wa tacaala sidii uu xaq u lahaa in loo weyneeyo yaan weynayn marka wamaa qadaru llaha xaqa qadri macnaha waxaa culimmadu yidhahdeen waa mushrikiintii baa laga hadlaya mushrikiintii ilaahay ma ay weynayn sababtu maxay tahay wax makhluuq ah oo liita bay la caabudayaan ilaahay bay waxay la simeen waxaan macno lahayn dad baad maanta arkaysaa lo bay caabudayaan dhagax bay caabudayaan qabuuray caabudayaan haddaba ilaahay marka ma ay weyneyn dadkaasi wixii uu siduu mudnaa allah subxaana wa tacaala in loo weyneeyo uma ay weyneyn ee waxay la simeen wax makhluuqaadkiisi ka mid a wamaa qadarullah xaqa qadri kabacdiba awoodda ilaahay baa laynoo sheegay waxau yidhi allah subxaana wa tacaala wamaa qadarullah xaqa qadri waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama waalardu dhulka oo dhan waalardu jamiican say u dhan tahay kulligeed toddobada dhulba isku dar qabdatuhu yowma alqiyaama qabda waxaa la yidhaahdaa innagu teenna aynu naqaan markaan ka hadlayno qabda waa waxaad hal mar gacanta ku qabatid gacantaadu waxay qabato ayaa qabda la yidhahdaa luuqadda carabi idan marka allah qabdadiisa qabashadiisa oo allah subxaana wa tacaala gacantiisa ku qabto waa mid isaga u qalanta teenoo kale ma ah ha teen oo kale ma aha waa inaan mar walba maskaxda ku haynaa laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiic albasiir cidna la mid ma aha waa mid isaga u qalanta ma ta'wiilinayna sida qaarkood dadka ta'wiiliyeen dadka qaar baa ta'wiiliyey oo taxriifiyey taa ma yeelayno ee waxaan leenahay sidii salaf asaalix saxaabadii iyo salafkii kulli ay mareen sifaadka ilaahay waa sugaynaa nuhbitu bimaa ahbata allahu bihi nafsahu ayaan u sugaynaa sida aimadu yidhaahdeen ka imaam shaafici wa kayru marka waxaan leenahay waa mid ilaahay u qalanta teenoo kale ma aha ha walardu qabdatu waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama waasamaawaatu madwiyaatun biyamiinih samaawaadka toddobada samana wuxuu ilaahay ku duuduubayaa waxa weeye gacantiisa midigtaa ha fii suurati alambiyaana ilahay waxa uu ku yidhi yowma nadwi samaaa ka dayi sijilli lilkutub allah waxa uu yidhi samada waxaanu duuduubaynaa sida warqadda loo duuduubo oo kale warqad haddaynu inagu ta duuduubno gacanta ku duuduubno wax macnaa inalama leh allah subxaana wa tacaala samaawaadka aynu arkayno isagaa abuuray shala isagaana awooddiisu kow intahay intuu duuduubo ayuu gacantiisa midigtaa ku qabanayaa sida xadiidkuna inoo fasiri doono madwiyaatun biyamiini kabacdi ilaahi waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ha markuu yidhi waxa weeye wasamaawaatu madwiyaatun biyamiini ayuu yidhi subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun waa tanziih ay allah wuxuu ka nasahan yahay oo ka sarreeyaa waxa ay la wadaajinayaan subxaanahu ay tanazaha wataqadasa wa tacaalaa ay tarafaca kor ayuu ka ahaaday oo waa ka sarreeyaa camaa yushrikuun waxa ay la wadaajinayaan maada waa mawsuula ay waxa ay la wadaajinayaan sanamyada iyo waxa weeye waxyaalaha qabuuraha iyo dad dhinto ay baryayaan waxaasoo dhan ilaahay waa ka sarreeya oo waxa weeye laysa ka mitlihi shayin wey aayaddan marka waxaa inoo waadixinaya oo culummadu ku keenaan xadiidkan cabdullaahi ibnu mascuud oo muttafaqun calayhiya ayay culummadu ku fasiraan oo waxa weeye ku caddeeyaan oo laga qaataa tafsiirka aayadda waayo nebigaa ku fasiray mar hadduu nebigu fasiray waxa weeye waa tafsiirka ugu horeeya waayo tafsiirka waxaa ugu horeeya tafsiiru lqur'aani bilqur'aan qur-aanka qur-aan lagu fasiro aayadda aayad kale lagu fasiro waxaa ku xiga tafsiiru lqur'aani bisunna sunnaha in lagu fasiro kabacdi markaas ijmaac aqwaal saxaaba iyo halkaa loo gudbo idan marka tafsiirka nebigu waa waxyi weeye min allah waan arkaynaa sida uu tafsiir u yahay laakiin aayaddu waxay inoo caddaysay qudrada ilaahay iyo awooddiisa marka waa inaynu ilaahay weynaynaa see u weynaynaynaa inaynu haba yaraatee shirki u samayn wax kasta oo shirkiya ayaynu bannaan ka maraynaa markaasaynu ilaahay weynayn ha waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala can ibni mascuudin radia allahu canhu waa cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi jaa'a xabrun min alaxbaar xabri waa caalim weeye xibrina waa la yidhaahdaa oo la hoos dhigo xabrina waa la yidhaahdaa marka qofka caalimka oo cilmiga badan ayaa marna xabri la yidhaahdaa marna baxrina waa la yidhahdaa oo bad waa lagu tilmaamaa ee cilmi baddu say u weyntahay baa cilmigiisu u badan yaha laga wadaa marka intaba qofka caalimkaa waa la yidhaahdaa xabri xibri iyo baxri intaba waa lagu magacaabaa marka axbaarulyahuudna waa culamaa'ulyahuud waa inagii soo marnay waxa weye ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaba min duuni illah marka nin yahuudiya oo culummadii yahuuddii madiino deganayd ka mida ayaa nebiga u yimid calayhi salatu wasalaam jaa'a xabrun min alaxbaar ay min axbaar alyahuud ila nabiy sala allah alay slam nebigu u yimid faqaala waxa uu ku yidhi markaa yaa muxammed isaga uma rumaysna oo rasuulnimo uma rumaysna ee waa yahuudi marka yaa rasuulallah ma odhanayo waxa uu yidhi yaa muxamed muxamedow isimkiisi calamkaaba ugu dhawaaqay innaa najidu innaa annagu haddaan nahay yahuud oo culamaaulyahuud nahay najidu waxaanu helaynaa ay fi towraat aan towraad ka helaynaa innaa najidu waxaanu helaynaa an allaha subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala yajcalu samaawaati samaawaadka oo dhan wuxuu ka yeelayaa ay maalinta qiyaamaha calaa isbac macnaha far ayuu ku qabanaya isbac ama usbuc waxa weeye fartaa la yidhaahdaa ma aha farteennoo kale waa mid ilaahay u qalanta innaga teennoo kale maaha innagu waa isku fara ma nihin makhluuqaadku isku fara maaha quraanshadu faray leedahay xooluhu faray leeyihiin adiguna waxa weye faraad leedahay shaqa iskuma leh idan marka kuwa ilaahayna waa laysa ka mitlihi shayun halkaa soo dhigo si aad uga badbaadda akhi fillaah sifaadkoo dhan inaa qalbigaaga wax galaan sifo kasta markaad akhriyaysid waxaad qalbigaaga soo gelisaa laysa ka mitlihi shayun wax la mida alla ma jiraan wahuwa samiiculbasiir taas ayaa qaacidadaasa ina hagaysa aayaddaas waxa uu yidhi yajcalu samaawaati calaa isbac samaawaat waa samaawaadkao dhan toddobada samaba far ayuu allah ku qabanayaa waa marka adduunkao dhan la rogayo far buu ku qabanayaa wal aradiina calaa isbac toddobada dhulna waxa uu ku qabanayaa far ayuu allah ku qabanaya allahu akbar washajara calaa isbac wax alla waxa geeda dhulka saaran far buu ku qabanaya waa saddex walmaa calaa isbac biyaha oo dhanna far buu ku qabanaya waa afar waxa uu yidhi watharaa calaa isbac waxa weeye ee, ciidda oo dhanna wuxuu ku qabanayaa far buu ku qabanaya marka waynu arki doonaa riwaayadaha dambaa qaar israacinayaan walmaaa watharaa calaa isbac culumadu taasi rajixeen in laga dhigo shan arrimood oo aan lix la gaarsiin wa saa'ir alkhalaa'iqi calaa isbac wax alla waxa makhluuqaadoo soo haray na wuxuu ku qabanayaa allah far buu ku qabanayaa far ayuu ku qabanayaa ayuu yidhi allahu akbar uma yaquulu allah fa yaquulu allah wuxuu odhanayaa ana almelik aniga ayaa boqora almelik waa boqorka waa hantay almaalikna waa almutasarif sidaa daraaddeed ayay ku soo aroortay faatixada labada qiraa'o maliki yowmiddiin iyo maaliki yowmiddiin marka waxay farqigay u kala duwan yihiin waxay tahay melik allah waa melik waana maalik labadaba waxaa dhici karta adiga maanta inaad tahay maalik oo waxanatid gurigaaga adaa leh xoolahaaga adaa leh laakiin dee boqor ma tiid oo melik ma tiid laakiin qofku waana dhici kartaa inuu melik noqdo oo boqor noqdo laakiin wax walba ma hanto maalik maaha idan sifada melik iyo maalikba waxay ku kulantaa allah subxaana wa tacaala oo boqor waa kii wax leh maalikna waa kan ku tasarufo tasarufkiisu mutlaq yahay wey ana almelik buu odhanayaa markaa waxa uu yidhi cabdullahi ibn mascuud fadaxika annabiyu sala allahu calayh waalih wasalam xataa badat nawaajidahu ilaa ay muuqatay gows dambeedkiisa annawaajid culammadu waxay yidhahdaan sida xadiidkii cirbaad ibnu saariya oo sunnaha markuu nebigu lahaa cadduu calayha binnawaajid goosdambeedyada ku qabsada aladraas ayaa la yidhahdaa nawaajidda ha marka waxa muuqatay nebigu aad buu u qoslay ilaa gowsihiisii muuqdeen Eh, nebiguna waxay ar- may- marmar dhif ay dhici jirtay inuu aad u qoslo inta kale waxa weeye wuu dhool la caddayn jiray muxuu u qoslay marka nebigu oo daxika ka keenay daxika waa qosolka maxaa ka keenay wuxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud tasdiiqan liqowli alxabri rumayn uu ramayn rumaynayo oo u iqraarinayo liqowli alxabri qowlka uu yidhi ninkaa yahuudiga caalimka ah ayuu nebigu iqraar ugu samaynayaa oo u rumeeyey ha uma qara'a rasuulullahi sal l slam rasuulku wuxuu akhriyey aayaddan wamaa qadaru allaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinih subxaana watacaala camaa yushrikuun ilaa aakhir aaya ayuu akhriyey Mhm. aayadda fi suurati zumar idan muxuu halkaa xadiidkaa marka inoo caddeeyey oo cabdullaahi ibn mascuud oo saa inoogu caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkan eh, arrintii uu sheegay buu u qiray tasdiiqan liqowli alxabri ayuu yidhi waxa weye marka xadiidku waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim waa isku itifaaqay waxa uu yidhi wa fii riwaayatin limuslim riwaayad imaamu muslim uu wariyey waxaa ku sugnaa waljibaala washajara calaa isbac waxa weeye eh, buuraha iyo geedaha far buu ku qabanayaa uma yahuzuhunna waa gilgilayaa haziga wax markii la ruxoo la gelgilo haza alcarsh oo kale waa gilgilayaa haa markuu gilgilaba wuxuu odhanayaa allah ana almelik ana almelik ana allah ayuu odhanayaa riwaayadaha dambe oo xadiidka dambe oo ibnu cumarna waa inoo imaan doonaa intaa inuu kasii faahfaahinayo oo gaar baan ka dhigaynaa oo inoo imaan doonaa laakiin xadiidka ibnu mascuud baan hadda sharaxayna marka waa riwaayadana imaamu muslim baa wariyey wa fii riwaayatin lilbukhaariyi imaamu lbukhaari riwaayadiis waxay ahayd yajcalu samaawaati calaa isbac walmaaa watharaa calaa isbac wuu israaciyey waa riwaayaddii markaa soo ishaaraynay macnaha soddobada ee samaba far buu ku qabanayaa walmaaa wathara calaa isbac biyaha badahoo dhan baa ku jira waa biyaha dhulka yaaloo dhan iyo waxa weeye ciiddana thara waa ciidda calaa isbac markaasuu odhanayaa allah waxa weeye waxa weeye ana almelik ayuu odhanaya Ah. Ah, markaasuu wuxuu odhanayaa markuu waa riwaayadda bukhaari eh, yajcalu samaawaati calaa isbac walmaaa wathara calaa isbac wa saa'iri alkhalaa'iqi calaa isbac kii hore ku jirtay laakiin hadda waxay jamcisay riwaayaddaani inoo faa'iidaysay almaa wathara in la isku qabanayo oo laga dhigaya markaas eh, arrintoo dhan shan maxaa markaa halkaa la sugayaa shan farood allah subxaana wa tacaala oo loo sugayo oo ku qabanaya dhulkii samadii khalaa'iqii kulli maalinta qiyaamaha allahu akbar intaba marka tafsiir waxay u yihiin waxa weeye waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama wasamaawaatu mad'uuyaatun biyamiini ayuu xadiidku fasiraya meesha marka laga qaadanayo taqriirka oo xadiidku inuu yahay tafsiirul aaya waxaa laga qaadanayaa taqriirka uu nebigu iqraariyey ogolaaday waayo waa inagii hore usoo marnay axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u qaybsamaan qowliya oo qowl isagu ku hadlay una yidhaahdo saa iyo saa yeela ama saasaa dhacaysa ama saas qowl aqwaa qowlkiisa iyo afcaal uu isagu sameeyey oo ina tusay oo marka uu yidhi sidaa u sameeya iyo taqriir qof baa agtiisa wax ku samaynaya ama qowl dhahaya wuu o- wuu u qiraya wuu ogolaanaya waayo haddii ay munkar tahay nebigu waa radiyaya munkar hadday tahay wuu radiyaya oo markii la yi- ay yidhaahdeen yahuudi waxa weeye eh, yahuuddu markay yidhaahdeen oo loo keenlaya rasuulka ilaahi yahuudda waxay yidhaahdeen maaragtay qofka eh, eh, maaragtay ilmaha weershaha ah wuxuu ka yimaadaa labada qof oo isqaba markay waxa weeye jimaaca ay siijeed iyo foorar iyo ku sameeyaan kadabat ilyahuud bay nebigu beentood weeye idan marka haddii wuxuu ay khalad tahay iyo sidii nimankii maaragtay ee- ee qofka zinaysta markii ay, ay sameeyeen yahuuddu inay ceebceebeeyaan oo kabale dhacdhacaan beentood weeye marka nebigu waa inkiri jiray wixii khalad ah laakiin waa iqraariyey waana waxyi min allah idan marka xadiidka ee, keliya waxaynu ka qaadanaynaa inay towraad iyo injiil iyo sidaana ku sugnayd laakiin hadduuna nebigu iqraarin ma aynu qaadanin waayo yahuud lama aamini karo oo kutubkoodii waa inxiraafiyeen marka waa waxyaalihii xaqa ahaa oo ku sugnaa towraad iyo injiil ayay ka mid ahayd arrintaana waayo waa min alcaqiida kutubta samaawiga ana xagga caqiidada waa ka siman yihiin waxyaalaha caqaa'idka ah oo dhan waa ka sinaayeen oo waa ku wada sugnayd laakiin axkaamta iyo shareecada iyo xukumka iyay ku kala duwanaayeen ha marka sidaa daraaddeed xadiidku waa xadiid maaragtay saxiixa bukhaarina ee wuxuu ku warinayaa kitaabka ee tafsiirka aayadda markuu zumar uu marayo ayuu ku warinayaa imaamu muslim waa warinaya keyrkoodna waa warinayaan imaamu tirmidi iyo kulli waa warinayaan wuxuu daliil marka xadiidkan u yahay oo ugu muhiimsan oo laga qaadanayaa waa ithbaatu sifaat illaahi caza wajal sifaadka ilaahay waa la sugayaa waxaynu sugaynaa faraha uu allah isku sheegay waa kuwo isaga u qalma kuweenoo kalena ma aha mana ta'wiilinayno qowlkii waxaynu qaadanaynaa imaamu shaafici raximah allahu tacaala uu yiri nuthbitu bima athbata allahu bihi nafsahu fi kitaabih ou athbatahu bihi rasuuluhu sala allahu caleyh wasalam min gayri macnuhu waxa weye intaa waxaan sugaynaa wixii ilaahay uu sheegtay uu isagu isku tilmaamay kitaabkiisa hadday gacan tahay hadday weji tahay hadday fara tahay kulli waa sugaynaa waxaan kaloo sugaynaa wixii nebigu u sugay oo nebigu inoo sheegay oo sifaadka ah wuxuu yidhi markaa min gayri taxriifin walaa ta'wiilin ma taxriifinayno oo macnihii u diidi mayno ma ta'wiilinayno odhan mayno ee gacantu waa awood odhan mayno maya saxaabadu ma ay bedelin sidaasay u qaateen nebiguna saas ugu sheegay bal waxaynu arki doonaa xadiidka ibnu cumar oo intaa kasii waadixiya walaa tamthiilin waa kuween oo kalena odhan mayno waa gaalnimo haddaad tidhaahid waa gacantaydoo kale oo aad kayfiyeysid haddaad inkirtid oo tacdiilsid oo tidhaahid ilaahay maleena waa gaalnimo idan marka maxaa shida kugu wata aakhire haddaad timaadid waxaad odhanaysaa haddii lagu weydiiyo ilaahayow rasuulkaa noo sheegay ilaahayow adaa noo sheegay kitaabka ilaah bay ku qoran tahay beliya daahu mabsuudataani nebiguna wuxuu inagu yidhi waxa weeye markuu ka hadlayey dadka wanaagsan ina almuqsidiina waxa weeye kuwa muqsidiinta oo cadaalada sameeya oo u cadaalad fala ahalkooda iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin waxa weeye calaa minaabira min nuur calaa yamiin araxmaan wakiltaa yadayhi yamiin idan marka hadduu allaah hadduu nebigu u sugay allaah midig oo labadii gacmoodna u sugay maxaa inaga u diidaynaa ha waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu salaam wallaahi inii la aclamukum billaah anaa ilaah idinku badiya wa akhshaakum bihi anaana idinku cabsi badan idan inagu waajibku waa inaan raacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam amaa dadka ta'wiilinaya ma raacayno waayo dariiq khaldan bay ku socdaan saxaabadii ma ta'wiilin saasay u sugeen oo usoo guuriyeen tabtaa un baynu qaadanaynaa waxa way xagga iyo xagga uga leexan mayno waa qaacidadii salafka oo ay ku raaceen oo yidhaahdeen imaamu maalik raximahullahu tacaala markuu yidhi waxa weeye alistiwaau macluum walkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca waxa weeye inaad rumaysid sifaadka ilaahay waajib wey inaad weydiisid kayfiyada iyo qaabkana waa bidco lama ogola waayo ma aynu arag ha inagu ma aynu arag allah haddaynu arag kayfiye ma tilmaami karno nebigana inooma tilmaamin nu'minu bidaalika marka qif xaydu waqafa alqowm meeshii saxaabadu ku istaageen iyo nebigu ku istaag hawe ha dhaafin bes ha kugu filaado wixii nebi maxamed ku filaaday iyo abubakar iyo cumar iyo saxaabadii oo dhan nasalulah salaam walcaafiya ilaah baan weydiisanaynaa inuu ilaahay caqiidadeena noo badbaadiyo ilaahayna nagu sugo dariiqa xaqa ah marka insha allah axaadiida dambana gaar baan u sharaxaynaa walxamdulilah rabbi alcaalamiin